barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da oo si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo waa maalin jimco ah sagaaliyo tobanka bisha juulay sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya dahra cabdi axmed iyo jacfar kuukaay
qodobada aan idinkugu hayno barnaamijkeenna dhallinyarada maantana waxaa ka mid a barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan toddobaadkan ku eegi doonno kaalinta ay suugaanta kaga jirto dhaqankii hore ee soomaalida suugaantu waxay ahayd lafdhabarta dhaqanka waayo waxa weeyaan muu jirin qoraal wakhtiyadii moogtay markaa raago ugaas iyo moogtay ugaas nuur iyo lasoo qaato moogtay jiilkii ka horreeyey moogtay sayid maxamed cabdulla xasan waa jiilkii koowaad ee ina soo gaadhsiiye wax
heesaha aannu idiin haynana waxaa ka mida
ambado habaabo waniga askoobe
ciyaarihii iyo qodobo kaleba barnaamijka waad uga bagan doontaan inta aynu ku guda jirno balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida saraakiisha afghanistan ayaa sheegay in qaraxi ka dhacay jaamacadda dalkaasi ee caasimada gaar ahaan dalkaasi ku taalla ay ku dhinteen laba qof ku dhowaad toban kalena ay ku dhaawacmeen booliiska ayaa sheegay in qaraxaasi jimcihii lagu qarxiyay halka laga soo galo jaamacadda ku taalla caasimada kaabuul ee dalka afghanistan faramados farmars oo isagu ah fayeenka booliiska dalkaasi afghanistan ayaa u sheegay warbaahinta in laba baabuur uu dab qabsaday kadib markii uu qaraxaasi dhacay ma jirto cid sheegata ilaa iyo haatan mas-uuliyadda weerarkaasi taalibaan iyo isis ayaa labaduba waxa ay ku xoogan yihiin deegaankaasi waxayna ka geystaan weeraro joogto ah
dowladda iiraan ayaa sheegtay inaanay waayin mid ka mida diyuuradaheeda dhulka laga hago iyadoo beenisay war ka soo baxay maraykanka oo sheegaya in mid ka mida doonyahooda dagaalka uu marinka hurmus ku burburiyey diyaarad aan duuliyo wadin oo iiraan ay leedahay ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda iiraan cabaas arakshi ayaa bartiisa twitter-ka ku sheegay in aan la soo ridin diyaarad ay iiraan leedahay isagoo intaa ku daray in uu ka walaacsan yahay in maraykanku uu diyaarad dal kale leeyahay ku qaldamay oo uu soo riday madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa khamiistii sheegay in doon dagaalo uu maraykanku leeyahay ay soo riday diyuurad aan duuliyo lahayn oo ay iiraan leedahay taasoo uu xusay in ay halis ku qabatay doonta iyo shaqaalaha saaran trump ayaa wariyeyaasha aqalka cad ugu sheegay in diyaaraddu ay masaafo sagaal boqol oo mitira u soo jirsatay u s s boxer iyadoo iska indhatirtay digniino loo diray oo loogu sheegay in ay dib u laabato wasiirka arrimaha dibadda iiraan maxamed jawaad zariif oo new york ku sugan ayaa isaguna khamiistii sheegay inaanu ka warhaynin diyaarad uu dalkiisu leeyahay oo ilaa iyo hata la la'yahay
hagaag halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa barnaamijka dhallinyarada oo duhurnimadan maanta idinkaga imaanaya washington dhegaystayaal duhur wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay haatanna kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka waa maxay waxaa magaalada boorama noogu soo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo maalin walba oo jimco ah aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo maanta idinkaga imanaya magaalada boorame ee gobolka awdal waxaana maanta inoogu martaya aqoon-yahan cabdirasaaq daahir cabdi maxamed oo ka mid a aqoon-yahanada dhaqanyaqaanka ah islamarkaasina ah abwaan sameeyey ruwaayado heeso iyo suugaan kala duwan inta badanna cilmi baadhis ku samayn jiray iyo daraasado dhaqankii hore ee sooyaalka soomaalida kusoo dhowow cabdirasaaq barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee laanta afka soomaaliga ee v o a Aa, waan ku dhowahay mahadsanid moogtay inagoo haddaba gudageli doonaa qaybaha ku saabsan dhinaca dhaqanka sooyaalkii hore ee soomaalida suugaantu halkay kaga jirta okay suugaantu waxay ahayd waa lafdhabarta moogtay waxay ahayd dee dhaqanka waayo waxa weeyaan muu jirin eh, qoraal wakhtiyadii moogtay markaa raago ugaas iyo moogtay ugaas nuur iyo lasoo qaato moogtay eh, jiilkii ka horreeyey moogtay sayid maxamed cabdulla xasan waa jiilkii koowaad ee ina soo gaadhsiiye wax intaynu ka hayno wax ka sii horreeyey ma hayno marka waxa weeye jiilkaasi waxaa laiskugu gudbin jiray jiilba jiil in eh, ay xoojiyaan oo lagu xafido Eh, ereyooyinka iyo moogtay habsuugaaneed moogtay sida uu u taxan yahay in moogtay lagu xafiday ahayd oo laysku gaadhsiiyo dadkuna ka xafidi jireen ilaa moogtay sayid maxamed cabdulla xasan ay xo- sii xoogaysatay oo wakhtigaasi moogtay la xoojiyey moogtay suugaanta soomaalida iyo aftahanimada kadibna moogta waxa weeye wakhtigii eh, kacaanka kadib moogtay siyaad barre waa kii moogta af soomaaliga la qoray waxa weeyaan xoojin baa la galay oo waxa weeye deelley iyo siinley iyo shiinley iyo moogtay gabayo badan iyo moogtay tixa badan baa la isku tiriyey soomaalida waxa weeyaan markaa kobac baa jiray moogtay uu sii xoogaysanaya marba mar ka dambaysa laakiin intii dambe burburku dhacay waxaad moodaa in ay gaabisay oo moogta wixiiba moogtay eh, meel laga soo qaado waayo hogaanka waxa lahaa akaadhamiyada cilmiga fankiyo suugaanta waxaa jira qaybo badan oo ay ka koobnayd suugaantu dadka suugaanta si guuduun u yaqaana seed ugu sharixi lahayd qaybaha ay ka koobnayd suugaanta soomaalidu okay suugaanta soomaalida horta waxa weeyaan sideedaba guud ahaan waxaa loo kala qaadaa waa tix iyo tiraab ma fahamti tix iyo tiraab tixi waxa weeyaan waa wixii taxan ee leh moogtay eh, qaafiyad la raaco kadibna moogtay eh, tiro sugan leh oo miisaanka maansada la yidhaah wixii kale waa tiraab weeyaan waa sidii doonaa loo sheegaya ama sheeka ay noqon ama waxyaabo kale marka waxa weeyaan suugaantu waxa ay tix iyo tiraabtaas iyadoo ka kooban haddana saldhigga moogtii suugaantu ay leedahay waa tixda waxa weeyaan tiraabta waa la ilaawaa laakiin tixda lama ilaawo tixda waxa weeyaan kii maqlaaba waxa weeyaan sidii ay u toosnayd dee sidii ay- ilmaha yar markaa hooyadu u heesayso hadday u tiraabto iyo hadday u taxayso waxa uu moogta ku raaxaysanaya marka ay moogtay u taxayso marka tixdu ama buraambar ha noqdo ama hees ha noqdo ama geeraar ha noqdo ama guurow ha noqdo ama moogtay jiifta ha noqdo waxa weeyaan waa waxaasoo dhan waxay leeyihiin habraac eh, qaafiyadeed iyo moogtay miisaaneed oo loo maro marka waxa weeyaan tiraabtay kaga doonta laakiin tiraabta waa la ilaawaa wax iminka wa- tiraabta mo- tixda waxa soo galo oo kaloo raaca waxa loo yaqaano mahmaahda mahmaahdu waxa weeyaan male miisaan eh, la raaco oo moogtay dhaba laakiin waxay leedahay tix qaafiyadeed oo la raaco marka maadaama mid ka mida ay wadato eh, oo tix ahaantii wadato moogtii qaafiyadda waxay noqonaysaa ay soo gelaysaa tixdii waxaa jira erebixino badan oo la sameeyey wakhtigii farta soomaaliga la qoray haddase waxaad moodaa in waxyaabo badan oo u baahan erebixin aan weli erebixin loo samayn see loo samayn karaa erebixinta muhiimka ee loo baahan yahay ee dhinaca maamulka aduu dhinacyada badan ee looga baahan yahay erebixinta soomaaliga see loo samayn karaa
okay waxa weeyaan erebixin marka la leeyahay eh, erebixintu waxa weeyaan waa wax loo yaqaano macno loo yaqaano waxaasi marka af kasta erebixin wuu leeyahay terminology baa la yidhaah gaar ahaan waxaa kaloo jira moogtay eh, in eh, wax kasta oo soo baxa waa tadawur adduunku wuu guurayaa marka waxa weeye technolojiyad waxyaabo badan baa soo baxaya waxaa moogtay imanaya xataa deegaan ahaan Eh, iska daa deegaanka dhirtii uu lahaa qaar ka mida oon la oqoonba meelo kale ka imanayo moogtay lagu eh, ku beermaya waxa weeyaan geedkan waxa loo yaqaano ee eh, wadankan ay u yaqaanaan dee wuu ka duwanaanaya iminka acacia tree baa la yidhaha geedkan eh, sogsogta adduunka kale inagu laakiin sogsog baynu naqaanaa marka waa terminology af soomaaliya wax kastana waxa weeye terminologygii ugu badnaa ama moogtay waxaa la bixiyey oo wakhtiyadii eh, dadku eh, reer guuraaga ahaa ama deegaanada ahaa oo u badnaa dhirta iyo dabeecadda iyo waxyaabaha ku xeeran kadib waxaa moogtay timi wakhtigii afar iyo toddobaatankii la qoray in terminologiga soomaaliga kor loo qaado eribixinta taas oo lagu daray habka waxbarashada wadanka lagu dhigto ama moogtay fiskis ha noqoto ama moogtay xisaab ha noqoto ama moogtay biology ha noqoto ama ha noqoto chemistry ama waxaasoo dhan moogtay ayaa la terminolojiyey oo la afsoomaaliyeeyey oo loo bixiyey eribixin eribixintii ugu badnayd wakhtigaasay baxday laakiin waxaad moodaa iminka tii hore ee moogtay la bixiyey oo in la ilaaway moogtay haddaan la isticmaalayn oo wax marka moogtay la isticmaali waayo u lumaa marka waxa weeyaan isbedelkaasi waxa weeyaan habka keliya ee moogtay terminology maanta loo samayn karaa in la helo guddi maamusha ma fahamtay oo sal u ah ee eribixinta iyo moogtay waxyaabaha dhaqanka ah kowdhe sidii akaadhimiyadu ahayd buugagta soomaaliya laga qoro oo dhan waxa ansixin jirtay madbacadu ma ansixin jirin waxa laga soo ansixin jiro moogta laga soo saxiixi jiray akaadhimiyada cilmiga fankii sugaad buug nin hadduu doonaya inuu qoro buuggaasi inuu ansax yahay inaanu ansax ahayn akaadhimiyada moogta soo habayn jirtay iminka laakiin de ma jirto midba siduu doonu u qoraa midba moogtay luqaduu doonu moogtay ku qoraayo oo terminologigu waddanka laga soo qaatay ayuu ku qorayaa ama moogtay erebixin marka erebixinta in la kulmiyo bulshada moogtay lagu badiyo moogtay saxaafaddu waa waxa keliya moogtay horumari karta waddan moogtay habdhiskiisa dhaqan iyo moogtay afeed iyagoo adeegsanaya luqadda rasmiga ah ee waddanku leeyahay adeegsanayana erebixinta ay leedahay wax kasta marka waxa weeyaan waxaasoo dhan marka xaggii maqalka iyo muuqaalka ee moogtay saxaafadda loo gudbiyo moogta guddidaasi u gudbiso moogta wax loo yaqaana iyaguna ku dhawaaqaan in badan oo yaryaroo koraysaa waxay la qabsan doonaan erebixinta cusub iyo wax loo yaqaano ya waxaan arkay gaadhii taayar ka banjaray oo halkan suuqa moogtay maalmarayo markaa wuu qarxay waa laysku soo ururay in xabadi dhacdaa la mooday meeshii dadkii isugu yimid ayaan weydiiyey oo nidhi war maxaa moogtay dhacay markaasuu oday weyne igu yidhi gaadhi baa banjaray kuwa yaryaroo meesha wax isku sheegayaan weydiiye oo nidhi maxaa dhacayoo wuu fiishay bay yidhaaheen taayar baa ka fiishay marka kee saxsan ma odayga weyn baa saxsan wuu banjareyle luqadda ingiriiska ku sheegaya mise kan yara wuu ka fiishayle marka waxaa loo baahanya in la hogaamiyo oo lagu hogaamiyo luqadda dadka ay leeyihiin waayo luqadda way luntaa luqadaha sii baaba'aya iminka tirtirmi doonay ka mid tahay haddaan la daba qaban sidee loo ilaalin karaa loona ururin karaa dhaqankii iyo sooyaalkii soomaalida ee hore iyo kii dhaxal okay waxaa loo ilaalin karaa ama loo ururin karaa marka moogtii la iska xil saaro oo loo sameeyo moogtii qolooyin ku howlan oo qabta hawshaasi oo soo ururiya iminka waxa weeyaan dee abwaan kastaa wixii uu lahaa xataa moogta cidii in badanna way luntay in badanna way samaysay maalmo dhoweyd waxaa dhacday in la yidhi waxaa la ururinayaa xasan sheekh muumin qoraaladiisii iyo moogtay heerkii uu kaga jiray suugaanta iyo waxyaabo badan oo aniga lafteeda wax layga weydiiyey waxa weeyaan dee wax kaydsan oo habaysan oo meel loogu taga ma jirto marka waxa weeyaan ururinta bulshada dhexdeeda in laga soo ururiya qaar badanna lumayaan wax kastana intiisa badan baa lumaa inta yarna waa la helaa iminka sayid maxamed cabdulla xasan intaasoo gabay baa laga hayaabaa lagu leeyay laakiin inta luntaa ka badan ma fahamti ama siyaabo kale looga tegay marka waxa weeyaan in cid kasta oo moogtay lug ku lahayd moogtay suugaanta in la ururiyo oo moogtay la isu keeno oo moogtay meel lagu xafido oy noqdaan moogtay sanduuqa naqam waxa la yidhaha carabtuba leedahay sanduuqa naqam waa kaydka ma fahamta suugaanta kaydkaa suugaanta ma lihin dee marka kayd suugaaneed meel yaallo oo lagu ogaado dadka dambe ay naga dambeeyo jiilasha dambe iman doona ay ka helaan wixii moogtay dadkii hore afafka marka la baranayo waxa weeyaan afba af buu ka sarreeya afka moogta waxa weeyaan kor buu kacaa jiil kastaa kii uu ka hadli jiray wuu ka sarreeya hawada marka la yidhaah marka hawada laga soo qabtaa afafkii hore ee lagu hadli jiray ummadihii kun sanno ka hor maxay moogtay taasi marka waxa weeyaan luqadihiibaa dib loo raadiyaa la moogtay marka kuwa iminka jira in la adkeeyo oo weliba luqadda soomaaligu iyada xoog badan waa luqadda keliya iminka kushatig baa laisku yidhaahaa soomaaliga iyo moogtay oromada iyo waxyaabahaasi waxaa hogaamiye markaad sii tixraacdid luqadda soomaaliga say u hogaaminaysaa luqadda soomaaliga kushatiga waxay u hogaaminaysaa ereyooyinka laga soo qaatay moogta af soomaali ahaan ayaa ku jira afka oromada kuwaasaa moogta laleeyahay asal ahaan waxay ka yimaadeen soomaaliga waxaa lagu tiriyaa fircoon luqadda moogta fircooniga in ay soomaali ahayd marka waxa weeya luqadda soomaaliga way da'weynta markaa ma cilmi baaris baa lagu ogaaday mise waxyaabo kale oo cadayna ayaa loo hayaa cilmi baaris baa lagu ogaaday in luqadda waqtigaa lagu hadlayay ay soomaali ahayd cilmi baaris baa lagu ogaaday sidee loogu ogaaday markaa cilmi baarista cilmi baarista waxaa la sameeyey luqadaasi afka ay ugu dhowdaha la raadinaya erey baa lasoo qabanaya ereygaa waxaa la leeyahay afafkii oo dhan baa laisku keenaya waxaa la leeyahay keebuu ugu dhow yahay afafkii kaloo dhan wuu moogtay keeni waayey waayo waxaa la eegaya macnaha uu leeyahay ereygan uu lahaa iyo moogtay luqadda ugu dhowe macnahaa leh af ahaanna u dhow ku dhawaaqidda waa tey luqadda soomaaligay rabatay marka waxa weeyaan waa wax moogta iminka muctarif caalamka ka ah in luqadihii da'da weynaa ay yihiin luqadda soomaaliga xataa moogtay ethoobiya iminka systemkan ay qaadatay qoraalka farta lagu qorayo waxa weeyaan luqadda soomaaliga habkii loo aasaasay loo qoray ee loo hirgeliyey ayaa loo hirgeliyey luqadda moogta oromada maadaama ay isku kushatig yihiin maadaama wax badan ay wadaagaan oo moogtay waxa weeyaan dhaqan dhaqanada ah canfarta waxa weeyaan waxa ay waxaa jira luqado carabigana daaraja la yidhaha moogtay hoos gala luqadaha kale marka luqadda waxa ka mida maymayga maymayga iyo waxa isku sii dhow iyo canfarta ma fahamti labadana marka moogta aad u fiirsatid ereerey mooyaane inta badan waad fahmi kartaa marka waxa weeyaan de carabku marmar buu weecdaayo waxa weeyaan isbedel uu samayn karaa marka waxa weeye isbedelada uu samaynayo uunbaa weecinaya laakiin af soomaali dhaba weeyaan ya oromadaa lagu leey af soomaali dhaba ugu dambayn maxaad ku soo gunaanadi lahayd markaad ka hadlayso dhinaca luqadda soomaaliga iyo sooyeelka dhaqanka ee soomaalida waxaa hore soo jiray dhaqan ahaan jiray iyo waxaa hadda jira see layskugu hayn karaa waxaa layskugu hayn karaa marka lababa la helo mid moogta kayd la helo kayd suugaaneed fulinna la helo fulinta luqadaha luqada wadan leeyahay waa saxaafadda ma fahamte xoogga la saaro saxaafaddu in ay fidiso luqadda waayo saxaafad marka lagu leeyahay saxaafadda waxa weeyaan waxbarashadii baa soo hosgelaysa tacliintii oo waxa weeyaan waxaa la qorayaa moogta academic journalis ayaa moogtii saxaafaddii qoraysaa waxbay ka qoraysaa risaajay samaynaysaa oo luqadda soomaaliga loo qorayo ha luqadda soomaaliga lagu qorayo marka waxa weeye ardayda wax baranaysaa waxa maamulaya saxaafadda moogtay systemka ay u dhawaaqayaan waayo tandiiq waxa la yidhaha afka waxa weeyaan dib marjac marka loo raaco waxa weeya saxaafadda marka saxaafaddu waa muhiimadda luqad wadan leeyahay cidda hogaamsa intaas waxaynu kusoo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo maanta martidu inoogu ahaa cabdirasaaq daahir cabdi maxamed oo ka mid a aqooyahanka dhinaca dhaqanka iyo suugaanta iyo hal-abuurka soomaaliga kana mid ahaa suugaanyahankii hore ee soomaalida oo aanu ku waraysanaynay barnaamijkeennan sooyaalka dhaqanka maantana marti inoogu ahaa waxaa barnaamijka idiin soo diyaariyey idiinla soo jeedinayey anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa saas iyo nabadgelyo iyo ammaano allah
wahagaag markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaara cabdulqaadir maxamed mursal
aan ku bilownay koobkii soddon iyo labaad ee qaramada afrika oo maanta lasoo gebagabaynayo ayaa ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka lagu qaadayo sannadkan waxaa isugu soo haray dalalka aljeeriya iyo senegaal dalka masar oo sannadkan martigelinaya koobka qaramada afrika ayaa ah dalka ugu badan ee ku guulaystay koobkan toddoba jeer ayay ku guulaysteen inkastoo ay xilli hore isaga hareen tartanka iyagoo dhibano u noqday xulka koonfur afrika waxaa ku soo xiga xulka libaaxyada afrika lagu naanayso ee kameruun oo shan jeer ku guulaystay gaana ayaa ah dalka saddexaad afar jeer ayay ku guulaysteen nigeriya oo afraad ku jirtana saddex jeer ayay ku guulaysteen dalalka evricost iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo min laba jeer ayay ku guulaysteen dalka aljeeriya oo caawa ciyaarta kama dambaysta ah la ciyaaraya xulka senegaal iyo dalalka kale ee etoobiya morocco koonfur afrika suudaan tunisiya jamhuuriyadda kongo iyo zambiya min hal jeer ayay ku guulaysteen koobka qaramada afrika dalka senegaal oo hadda fiinalka taagan marna kuma guulaysanin koobka afrika marka keliya ee ay u soo dhowaadeen inay ku guulaystaan waxay ahayd laba kun iyo labadii xilligaas oo markii ugu horraysay ay fiinal soo gaareen laakiin waxaa rigoorayaal uga badiyey xulka kameruun oo dilay rajadii senegaal oo ahayd inay mar u noqdaan horyaalka afrika hadda waa markii labaad oo xulka senegaal ay fiinalka soo gaaraan toddobiyo toban sannadood kadib iyagoo maanka ku haya guuldarradii ay la kulmeen xilligaas waxayna hadda la ciyaarayaan xulka aljeeriya oo hal mar dhadhamiyey guusha koobka afrika laakiin labadoodaba waxa ay ka siman yihiin inay min hal jeer oo keliya soo gaareen fiinalka inkastoo aljeeriya halkii mar ay soo gaartay ay ku guulaysteen sannadkan oo dalka masar uu martigelinayo koobka afrika ayaa waxaa loo diiwaangeliyey mid ka mida koobabkii ugu daawashada yaraa ee afrika wakhtigan casriga ah waxaa faaruq ahaa inta badan garoommada lagu ciyaarayo marka laga reebo xulka martigelinaya ee masar oo marka ay ciyaarayaan aad loo soo buuxinayay garoonka laakiin kulammada kale ee ciyaaraha ayaa ahaa kuwo aan garoonka la soo gelin xiriirka kubadda cagta kaaf ee qaaradda afrika ayaa maalmo ka hor garsooraha u dhashay dalka koonfur afrika ee victor gomes iyo kaaliyaashiisa u magacaabay inuu dhexdhexaadiyo fiinalkii soddon iyo labaad ee koobka qaramada afrika laakiin maalin ka hor xilliga ciyaarta fiinalka ayaa laga noqday magacaabista gomes waxaa lagu beddelay aliyom aliyom oo u dhashay dalka kameruun kaas oo qaban doona ciyaarta fiinalka isaga iyo kaaliyayaashiisa xiriirka afrika ma sheegin sababta loo beddelay garsoorihii markii hore ku soo baxay wareegtada laakiin badanaa waxaa garsoorayaasha loo beddelaa sababo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xaalado caafimaad oo la soo dirsa garsooraha qaladaad dhanka garsoorka ah oo ka dhacay intii ay ciyaaruhu socdeen iyo sidoo kale cabashooyin badan oo laga soo gudbiyo awgood markii ugu dambaysay ee la qabto koobka afrika waxaa ku guulaystay xulka kameruun markii ugu horraysay ee la qabtana waxaa ku guulaystay xulka masar oo hadda martigelinaya inkastoo ay ku hareen wareeggii labaad
waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal bal markana dhinacii wararkii qodobada ugu waaweynaa aan ka codsado mid iyo laba inuu noo dulmaro jacfar kukaay
mahadsanid zahra saraakiisha ayaa sheegay in qaraxii ka dhacay jaamacadda dalka afghanistan ee kabul ay ku dhinteen laba qof ayna sidoo kale ku dhaawacmeen toban kale booliska ayaa sheegay in qaraxii jimcihii lagu qarxiyey halka laga galo caasimadda kabul afhayeenka ah booliska dalka afghanistan ayaa u sheegay warbaahinta in laba baabuur uu dab qabsaday markii uu qaraxaasi dhacay ma jirto cid sheegatay ilaa iyo haatan mas-uuliyadda weerarkaasi taalibaan iyo isis toona waxaana halkaasi lagu soo warramayaa in deegaanadaasi ay labadaasi koox si xoog leh uga howlgalaan dowladda iiraan ayaa sheegtay inaanay waayin mid ka mida diyaaradaheeda dhulka laga hago iyadoo beenisay war ka soo baxay maraykanka ee sheegaya in mid ka mid a doonyahooda dagaalka ah uu marinka hurmus ku burburiyey diyaarad aanu duuliyo wadin oo iiraan ay leedahay ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda iiraan cabaas arakshi ayaa bartiisa twitter-ka ku sheegay in aanan la soo ridin diyaarad ay iiraan leedahay isagoo intaa ku daray in uu ka walwalsan yahay in maraykanku uu diyaarad uu dal kale leeyahay ku qaldamay oo uu soo riday madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa khamiistii sheegay in doon dagaal oo uu maraykanku leeyahay ay soo riday diyuurad aan duuliyo lahayn oo ay iiraan leedahay taasoo uu xusay in ay halis ku qabatay doonta iyo shaqaalaheedaba trump ayaa weriyeyaasha aqalka cad ugu sheegay in diyaaraddu ay masaafo sagaal boqol oo mitira u soo jirsatay doonta oo lagu magacaabo u s s boxer iyadoo iska indhatirtay digniino loo diray oo loogu sheegay inay dib u laabato wasiirka arrimaha dibadda iiraan maxamed jawaad zariif oo new york ku sugan ayaa khamiistii sheegay inaanu ka warhaynin diyaarad uu dalkiisu leeyahay oo la la'yahay
waa tahay halkaasi aad naga dhagaysanaysaan weli waa washington markana dhinacii heesaha bal haddii aan eegno waa aramidu iyo maxamed saleebaan tubeec iyo xaliime qalif magool labaduba allahu raxmade
codadkaasi macaan ee bay ha u naxariistee xaliima khaliif cumar magool iyo maxamed sulaymaan tubeec iyo heestii aramidu waxa ay gebagebo u ahaayeen idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaan idinla socodsiinaya aniga oo ah jacfar kuuka iyo zahre cabdi intaynu dib u kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo